biyaa weli dhib badan anaga haysto magaaladan biyaheeda iyo maamulkeeda dhib badan anaga haysto aandhoot waxaan la fadhiistay World Bank barnaamijkii biyaha oo waqtigiisa uu dhammaan haya sideed iyo toban bilood ayna ugu dareen lacag kale inay noo soo reedaan oo noo ballan qaadeen ballantii aan u qaadnay reer wajeer in magaaladan biyo loo helo oo la badbaadiyo ayaan rabnaa inaan xoog aan gelin maamulka boholayaasha kale in aan ballaarinaan rabna tuulooyinka hadda la degan yahay oo ceelal aan lahayn aan ceelal u samaynaan rabna insha allahu tacaala biyaha dhib badan weli naga haysto boholska abaaraha waqtigan u kalaato dadkii lacag ma haystaan sidaal hataa ma awoodaan meesha la yidhahdo hadda wargaduud aandhoota ceelkiyaa jabay waxaynu ugu qaadanaysa yowmiyi haddii taangi in bilowgii ay noqoto in aan ku isticmaalna afar boqol oo litar oo saliida waa halkaa tuulada keliya inaan biigey baajidkan waa naga xiran yahay sababta u xiran yahay kolle toogsoonti marka waa isku daynaa inaan ceel u qodno insha allahu tacaala marka arrimaha biyaha wax badan ayaa nooga xiran maamulka wuxuu ka dume wuxuu ka dume maamulka wajeer dhanka maamulka dhaqaalaha wajeer maanta waxay number three kenya ka tahay countiga ugu dayn badan kenya daynta qoran wajeer aa ku xigta nairobi iyo mombasa wajeer number three ka daynta lacagta shaqaalaha laga goostay oon la gudbinin hal bilyan iyo dhowr way hal kambuni keliya ayaa nagu leh oo maamula lacagaha shaqaalaha laga gooya oo la yidhahda c p f aa nagu leh toddoba boqol iyo labaatan iyo siddeed milyan halkoo keliya waay waxaan ku baryaytam haynaa aan ku bixinna saddex sane ma awoodno inaan hal sane ku bixinno lacagtaas waxaa la rabay in la geliya wax raasimaal soo saara oo shaqaalihii qafkii lacagtii laga gooy ay wax ugu darsamaan maalintii la dhaarinayay khudbadaydu waxaa ku jirtay waxaan ballan qaadayaa shaqo la qabti lacagteeda inaan la daahinin tu aan la qabaninna lacagteeda inaan la bixinin soo saas mayn marka ayaan dhowta markiin ka hadlay dadka shaqaalaha oo ghost workerska aad baa loo buuqay laakiin haddaad idhahdiin ceel aan la qodin lacagtiisa ha bixinin waa ogolnahay ha bixinin haddina aad idhaahdiin nin aan shaqaynin mishaar shii waa isku meesho wa soo saas ma waayo ninka aan shaqayno mishaarka la siina waa shaqa aan la qabanin qasnadaas ka imaadaana waa tii daawo istaalka loo gedi lahaa marka waxyaabahan waa saxayna insha allahu tacala walaalayaal